magaalada hargeysa waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadleeyey tayada iyo isticmaalka dawooyinka xoolaha khubarada ka qayb gashay kulanka ayaa xusay in tayada dawooyinka xoolaha oo liidata ay saameyn ku yeelan karto caafimaadka nolosha baniaadamka wariyaha v o a ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan kasoo diray magaalada hargeysa kulan maanta magaalada hargeysa ka dhacay oo lagaga hadlayay xoolaha iyo daryeelkooda gaar ahaan isticmaalka iyo tayada daawooyinka xoolaha oo ay kasoo qayb galeen dhakhaatiir xoolaha ah iyo dadka kale ee ay khusayso oo ay ku jiraan wasaaradda xanaanada xooluhu ayaa lagaga hadlay sidii loo heli lahaa siyaasad cad oo arrintan lagaga hortago agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan doctor maxamuud axmed cagaweyne ayaa isagu sheegay in buugyare kulankan kasoo baxay uu wax weyn ka tari doono nidaamka tababaridda dadka ka shaqeeya xoolaha iyo daawooyinkoodaba waxaa kaloo maanta halkan u fadhiinaa inaynu soo saarno buuggii daweynta xoolaha waxaan filayaa meelihii loogu baahida badnaa ay hay-adan mashruucan maxaa kobcinta dhaqaaluhu usaid ay wax nooga qabatay aad iyo aad baanan ugu mahadnaqaya usaid hawshaa muqadiska ah oo xoolaheenna ah ay inala qabatay labaatankaa sano maanaan garan ama suurtagal may noqon inaynu buug u samayno rokulam u samayno buug dawo u samayno farmasyaasheenna iyo xoolaheena iyo dadka daryaasheena inuu tababaro waa markii koowaad ee la jamciyey ee laysu keenay goobtii kala duwaneyd ee lagu tabarisa daryaalayaasha xoolaha waa markii koowaad baa odhan karaa oo aynu buug ka hadlaya daweynta xoolahana soo saaro sida lagu baahiyey xogo kala duwan oo dhakhaatiirta xoolaha iyo wasaaradda xanaanada xooluhuba ka wada howlgaleen waxaa xilligan werwer aad u badan laga muujinayaa hannaanka isticmaalka daawooyinka xoolaha iyo weliba tayadoodaba waxaaba arrintaas ka sii daran oo daraasadan iyo weliba xogaha kale ee laga helayo ganacsatada daawooyinka xooluhu ay sheegayaan in daawooyinka xooluhu aanay halis ku ahayn oo keliya xoolaha hase ahaatee xataa ay khatar ku yihiin nolosha bini'aadanka isticmaalaya hilibka xoolaha ama caanahooda sida uu iga sheekeeyey cumar aw jaamac maxamuud oo madax u ah mid ka mida shirkadaha dawada xoolaha soo dejiya oo lagu magacaabo hilaal niyo halistaas waxay tahay qaabka dawada loo isticmaalo oo reemiyiga aanay waxba warka haysanba waxaweye qaabka loo isticmaalo dawadu waxay leedahay muddo caanaha iyo cadka labadaba lagu ilaaliyo oo marka neefka la dhibeeyo in subaxaba siiladda la keena maaha waa in muddo la siiyaa ugu yaraan soddon beri marka caanihiisana soddon beri nooc kale oo la yidhaahdo antihelmantiga oo kuwa caalka lagu sheego iyaga toddoba beri baa la ilaalinaya inaan xoolaha cadkoodii caanood midna aan la isticmaalin nooca saddexaad ee antibiyootiga oo ogsada iyo benstraptiga iyo noocyadaasoo xanuundilaha waxaa iyagana la siinayaa ilaa shan iyo toban cisho waxaa kaloo jirta qaabka loo kaydiyo wuxuu soo iibsanayaa dhibtii saaku ku dhibanayaa muskaasuu iska dhigayaa cadeedaa ku dhacaysa waxba uma taraysa marka dambe isagana qaab storage la yidhaha baa jiro oo loogu talagalayo way ku qoran tahay in shan iyo labaatan digrii centigrade wax ka hooseeya lagu hayo laakiin haddaan su-aal ku weydiiya adiga shirkadihii baad ka mid tahay dawooyinka soo dejiya mid ka mid ah de aadna waxaa laydinku dhalilaa cidda de dawooyinkan tayada dawo taya daran aad dalka keentaan oo welibana china iyo waddamo kala duwan inta ka soo qaadataan aanayba xoolihii waxu dareen iyaga qudhood ay halis ku yihiin noloshii xoolaha dadka doodaas qaba siad ugu jawaabi lahayd waxaan ugu jawaabi lahaa annagu kumanigaygu waa jordan hilaal baa la ydhaahdaa waxaanu sartifikeed ka haysanaa wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan sartifikeed ka haysanaa hay-adaha sida islamic relief faw hay-ada badanoo dowladeeda naga qaata hafiyoko tayadeeda waa la eegay annaguna waxaan qaylo dheer kasoo deenaynaa kuwaa feega ah ee beenta ah ee la sameeyo waa in la ilaaliya quality control la sameeya anaga dawdayadu waa dawo quality ah horena waa loo tijaaba hay-adda mucaawanada dibadda u qaabilsan dalka maraykanka ee u s aid ayaa iyadu wadda qorshayaal ay dadka soomaalida kaga caawinayso sidii kor loogu qaadi lahaa aqoontooda la xidhiidha dhinaca daawooyinka xoolaha iyo weliba xoolodhaqista maareeyaha barnaamijka koobcinta dhaqaalaha u qaabilsan hay-adda u s aid saleebaan sheekh maxamed ayaa isagu ii sheegay
markii la eegayna mataqaana waxyaabaha caqabadaynaya wax soo saarka xagga xoolaha waxaa la ogaaday caafimaadka iyo cuntada ay xooluhu cunaan ama cawska ha ahaato ama mataqaana waxaan la beeraya marka labadaas meelood animal feed iyo animal health marka caafimaadkii xoolahana waxaa mataqaanaa kow ka noqday in loo helo dadkii la shaqayn lahaa dowladda oo la noolaa bulshada iyo ama reermiyiga la noolaa oo caafimaadkii xoolaha ka shaqayn lahaa mataqaan in la helo waayo dowladdii weli ma gaari karto meel walba xooluhu mataqaana ay ku dhaqmaan xooluhina aad bay u badan yihin dhulkiina aad buu u ballaaran yahay shaqaalaha dowladdana way yaryihiin marka in mataqaanaa dad mataqaana daryeelayaasha caafimaadka xoolaha aan tababarno oo ku dhex nool maxaan ku idhahdaa bulshada la nool markaan taas samaynay waxaa kaloo la ogaaday in waddankii ay ku jirto dawooyin mataqaanaa aan janweyn ahayn dawooyin macmala ama isticmaalkii dawadii oo aan la garanayn oo sida mataqaanaa maantaba aad maqlaysay dadba intay dhiib mataqaan hoolaha dhiibaan dhiib mariyaan isla maalintiiba caanihiisa qaada suuqa geeya marka dadkiina saas bay ku sumoobayaan marka waxyaaba fara badan oo dhibaatooyinka keena ayaa iska jira ismaaciil xuseen farjar o v o e hargeysa